kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka milatariga maraykanka iyo toddobaadkan sheegay inay afar labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ku dileen duqayn ka dhacday maalinkii arbacada tuulada shabeelle oo koonfur ka xigta magaalada beledweyn milatarigu waxa uu sheegay inaysan dad rayid ee weerarkaas waxna ku noqonin waxaana duqayntaasi ay ahayd tii sagaalaad ee maraykanku sannadkan ka geysto gudaha waddanka soomaaliya kuwaasuu ku bartilmaamsanayo kooxda al-shabaab dhinaca kale toddobaadkan waxaa dagaal dhex maray kooxda al-shabaab iyo kooxda kale ee daacish waxaana dagaaladaasi ay ka dhaceen deegaano ka tirsan puntland gaar ahaan buuraha galgala meelow dhow kadib markii kooxda shabaab la sheegay inay weeraro ku qaadeen fariisimo ay daacish ku lahaayeen deegaankaas cabdixasan xuseen cabdiyare oo hore u soo noqday madaxii hay-adda sirdoonka puntland ayaa v o a sharaxaad ka siiyey dagaaladan iyo waxa keenay dhulku waa dhul rumad eriye ah ama dhul buura ah hawalka waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada qandala kooxda daacish cabdiqaadir muumin u hogaamiyo laakiin sidayn ognahay bishii december haddaan khaldaneyn dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaas gacanta sare kolley waxaa yeeshay ama kooxda al-shabaab oo halkaa u tagtay kulma dagaal lagu jebiyey markaas al-shabaab waxay dib isugu abaabuleen dagaal labaad soo galeen iyo hub urursi inay kooxda dagaal labaad ku qaadeen dagaalkaasi wuxuu bilaabay muddo hadda laga joogo ilaa shan cisho wuxuuna dagaal ka dhacay meesha la yidhaahdo miraale miraale waa goob tog ah oo haddana waxay leedahay ceel maaragtay maguuraan oo biyaha laga cabo sidoo kalena waxaa marta wado ay isticmaalaan xayawaanku iyo dadku marka dagaalkii haddii halkaas dagaalku ka dhacay kooxda waxa al-shabaab waxaa u suurta gashay inay la wareegto aagaas gacanta ku qabato taas waxay sababtay inuu dagaalku ku fido aagga la yaabo dhaadaar iyo tuulooyinka badan oo hoostaga marka runtii khasaaro badan baa gaaray xogtasaan ku helaynina kooxda al-shabaab kolley khasaaro tiro badan oo dhimashadu in iyagu badan tahay ah laakiin miraale aagaas waxaa gacantii la sheegaya inay hadda ay ku wareegtay kooxda al-shabaab kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore hay-adda sirdoonka puntland oo v o a la hadlayay madaxweynaha puntland ee cusub dhowaantanna la doortay siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay iskugu imaanayaan dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya gogashan ayaa ku kulmi doona madaxda dowladda federaaliga ahi iyo kuwa dowlad goboleedyada kuwaas oo khilaaf siyaasadeed waayadanba ka dhex jiray waxaana uu deni sheegay in gogashan ay dhici doonto bisha maaje soo socota kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogolhaar u noqday in kulamadii u dhexayn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in laysku cafiyo waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir laysugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogashaas martigeliso anagoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa haddaba dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonnaa oo aanu ku falanqayn doonnaa googashaasi uu dhigay madaxweynaha cusub ee puntland maxay soo kordhin kartaa sidoo kale xiriirkii ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo aan wanaagsanayn muxuu noqon karaa ugu dambayn ha yeeshee qodobada kale aan idiin hayno waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda ingiriiska ayaa dhowaan soo magacowday safiir ay u soo dirsatay waddanka soomaaliya safiirka cusub waxaa la yidhaahdaa ben fender sida lagu sheegay qoraal uu soo saray xafiiska arrimaha dibadda ee waddankaasi waxaana uu bedeli doonaa uu xilka kala wareegay david conker oo horey xilkaasi u hayay waata aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaaad barnaamijka qaybihiisa horeba aad ku dhegaysanayseen madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan sheegay in gogol nabadeed uu u dhigayo dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya gogashaas oo bisha maaj sida la qorsheeyey ay isku arki doonaan madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada maxay soo kordhin kartaa gogashaasi xiriirka ka dhexeeya dowladda federaaliga iyo dowlad goboleedyadu ma isbedeli doonaa oo ma ka wanaagsanaan doona sida uu hadda yahay gogashaasise maxaa laga filan karaa inay ka soo baxaan arrimahaas iyo qodobo kaleba waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuuro maxmuud oo ka faallado arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu jooga maxamed gogashaan la filaya in bisha maaj ay ka dhacdo puntland maxaa laga filan karaa bismillah waa mahadsantahay jamaal wax badan baa laga fili karaa maxaa yeelay sidaa og tahay de maamulada maamul goboleedyada soomaaliya xubnaha ka ah dowladda soomaaliya iyo dowladda dhexe waxaa jirtay khilaafya iyo madmadow marka fursad fiican u ahayd yani caleemashaarkii madaxweyne deni lagu qabtay puntland dabcan waa la wada hadlay shacabkiis fiicana ka dhacay ugu dambeyntiina waxaa lagu ballamay in maarso ee lawada fadhiisto marka waxaa laga rajeynaya waa guul iyo isfahan iyo isku soo dhawaansho fiican sida qaarkoodba ay sheegeen oo madaxweyne xaaf shalay uu mar hadlay uu yidhi marat maalin markuu mar hadlay uu yidhi waan meel fiican ay wax noo maraayaan marka bilow fiicana jiro dabcan bilowgaasna waxaan rajeynaynaa dad badan ay rajo badan ka qabaan in ay lagu soo ganaanoobi doono wax kastoo madmadow ama khilaafa ama dhibaato udhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ma loo arki karaa in dhinacyada iskaga soo horjeeday siyaasadda soomaaliya khilaafaadka dhexdooda ah ay hadda garowsadeen in wadahadal uu yahay kan ugu dambeeya ee dhibaatada looga bixi karayo waddankana hore loogu sii wadi karo dowladda dabcan wakti badan waxay gelisay inay xakamayso ama ay maamul goboleedyada soomaaliya ka jira iyada sida ay rabto u hogaamiso taas waxay dhalisay inkhilaaf laba muddo qaatay ay isla gaaraan marka waa sax inuu la wada ogaado inaan khilaaf iyo in la kala taagnaado aysa waxba cilmidan ugu jirin muhiimadana ay tahay in laisku yimaado laskaashado si dal iyo dadka loo badbaadiyo meel fiican loo gaarsiiyo hawlihii maamul horumarinta deegaanada maamulada iyo dowladda dhexe iyo ansixinta iyo dastuurka iyo nidaamyo badanna yani hore loo dhaqaajiyo marka taas waxaa umalaysaa in lawada garawsaday lisna cafiyey iskaashi fiican iyo is-afgaradna dib u bilaabi doonaan maarso lix ka dambeeya kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuurre maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaanu ku soo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo